dowladda turkiga ayaa si weyn u cambaareysay qarixii ismidaaminta ahaa ee shalay lagu weeraray dugsiga tababarka booliska ee janaraalkaahiya halkaas oo ay ku dhinteen askar ka tirsanaa ciidamada booliska sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado qaraxa lala beegsaday askar ka tirsanaa ciidamada booliska oo xilligaasi ku jiray gaadukacayaar waxaan si xoogan u cambaareynaya weerarka foolxumada ah ee lagu qaaday dugsiga tababarka booliska ee magaalada muqdisho halkaas oo ay naftooda ku waayeen siddeed iyo toban askari oo ka tirsanaa booliska soomaaliya sidaas waxaa yidhi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga waxaana sidoo kale uu tacsi u diray hillada iyo dowladda soomaaliya askartii ku geeriyootay qaraxii ismidaamintaha ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho turkiga ayaa sheegay in uu garab taagnaan doono dowladda federaalka ee soomaaliya islamarkaana uu ka taageeri doono dagaalka xoogan ee kula jirto xarakada al-shabaab turkiga ayaa soomaaliya ka fuliyey mashaariic kala duwan iyadoo bishii seteembar ee sanadkan uu turkiga saldhig milatari oo lagu tababaro ciidamada soomaaliya ka furay deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho